ما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وآية البقولية سجاد يا خنت من سورة البقرة وحا أي كل أولى هايون عياده هراء قبل ذلك ورميي صفحة كثور جهدهم بين قنيا وآيات قرى إلهي ذا وحور إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إلهي ذا وحور إن الصفا والمروة لبدا الضورات تاكتاغانا كعبدا دين عبريك حيقة من شعائر الله waxa ay ka mid yihiin calaamooyinka diinta ilaahay ay leedahay waaweyn faman xaja albayta qofka kacbada u qadsiya aw ictamar ama doono inuu soo booqdo falaa junaaxa calayhi dembi kama haysto an yatawafa bihimaa labadaa dhexdooda inuu wareego waman tatawaca khayran qofka wanaag kororsada fa ina allaha shaakir ilaahay waa umahadnaqaya caliim waana ogsoon yahay dawaafidda labadaa buurood dhexdooda la dawaafay lala yimaado camalka loo yaqaano xajka iyo cumrada sacyiga loo yaqaano dembi kama haysto qofka dawaafa hadduu qofku khayr kororsado oo ka faralkaa wax dhaafsiisan uu la yimaado xajka iyo cumrada ilaahay wuu ogiyo wuu mahadnaqaya marka hore waxaa mudan inaad ogaato cumrada marka la eega iyo xajkaba waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarka u ah sacyiga la dawaafayo wuxuu yahay lafdhabar labadaa dhexdooda waay oo arkaanta cumradana waa ka mid arkaanta xajkana waa ka mid saasay jumhuurtuna u badan yihin allahuma ilaa abu xaniifa ayaa waajibaad ku dara waxay isweydiin la haddaba maxaa loo yidhi iyadoo waa arkaantii uu ka mid yahay maxaa loo yidhi waxa dembi kama haysto qofka halkaa dawaafa iyadoo arkaantiiba uu ku jiro ilaa marka had iyo jeer la yidhaahdo dembi kama haysto qofkii wuxuu qofku yaro dareemayaa dee iska dayntu dawaafidii haddaanay dembi lahayn iska dayntuna armaanay dembi lahayn waana sida uu dareemay curwat bnu zubayr taabicigaa laga odhan jiray habaryartiiyo caaisha radia allahu canha ayuu la hadloo waxau ihi qofka iska daaya een halkaa wareegin dee dembi ma haysto sida daahirka aayadda laga qaadanayo dabeedna waa tii lahayd bisa maa qult yabna ukhti waxa aad tidhi ma wanaagsane tafsiirkaas wuu kugu qalooc sameeye waa lagama maarmaan inuu qofku halkaa dawaafo waxa markaa aayaddu ay xidhiidh la leedahay sababu nusuulka sababu nusuulka oo qofku uu fahmaana waxa ay ka qayb tahay inuu qur-aankana si wanaagsan u fahmo iyo tafsiirka aayaadka laba sanaf oo laba sanam oo isaaq iyo naaila la odhan jiray ayaa saarnaa meelaha labadaa buurada nasku uu sheegay waktigii jaahiliyada orodka halkaa la ordayo iyagaa loola niyoon jiray markii dabeedna ilaahay uu keenay diintan islaamka ee wanaagsan dabcan diinu takyiira oo jaahiliyadda iyo waxeediiba bedelaysa asxaabta qaarkood baa isqanciyo waxay idhaahdeen meeshan waxaynu u dawaafayna sanamyadaasa kol haddii la turuntureeyo meesha laga deedifeeyey iskama iskabadaynaaba talow halkaa meeshii loo ordi jiray way yar taxarujeen macnaa dembi bay halkaa waxay ka cidhiri bay dareemeen dabeedna ilaahay baa aayaddan soo dejiye uu leeyahay cidhirigaasi ma jiro cidigaas ma jira waaba faralba saasaa loo fahmayaa kolka idan markaa asbaabu nusuuli lqur'aan inuu qofku mar walba wax ka ogaado waa tuciinu calaa fahmi nas naska fahamkiisa ayay ka saacidaysa waana kollay raad waaraya oo awliyadii ilaahay ee amarka alla qaadanayay raadkii ay nooga tegeen weyn oo nabi ismaaciil hooyadii kolkii ilmaha yar halkaa dhigtay ee ismaaciil dabeetana isagoo jaqaaqda haya u haraabay ayay tidhi bal u raadi wax biyaa labadaa buurood bay kolba mid yara fuushay kolba mid yara fuushay dhexdoodana way cararaysay taasaa iyada ah dabeed raadkaa iyadoo ilaahay uu ka dhigay mid waaraya dikriyaat iyo xusuus awliyada ilaaha iyo kifaaxii ay ku jireen la xusuusanayo ayaaba la yidhiba halkaa ha ka mid noqotoba manaasigta iyo meelaha lagu gudanayo camalkan marka la eego fiqi ahaan iyo waxyaabaha ku jira hal isacyu bayna asafa waalmarwati fardun aw tatawuc buu ku yidhi sheekhu ma sunnaa mise waa farad saddex qowl bay fuqahadu leeyihiin qowlka hore waxa weeye annahu ruknun min arkaani alxaj xajka arkaantiisuu ka mid yahay qowlka labaadna waxa weeye waajib walaysa birukn qowlka saddexaadna waa inuu sunno yahay marka qowlka ay culimadu u badan yihiin waa kaa ah inuu arkaanta ka mid yahay oo ay nabigu calayhi salaatu wasalaam xajka iyo cumradaba waxa ulaa khuduu canii manaasikakum camalkiina iga qaata dee kamanuu tegin ee wuu saciyey halkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasaa lagaga qaatay oo looga koobigarayay nebiga waaya qowlkaasaynu rajaxaynaa markaa saddexda qowl qolo walba daliilkeedu macnaha usoo qaadanayaa dabeedna tarjiix buu sheekhu samaynayaa laakiin intaasuu kusoo ururinaya maa turshid ilayhi alaayaat alkariima asafa walmarwa min shacaa'iri diin illahi wa aclaami aacati alatii tacabadana allahu biha waa goobtaa la ordaya ragg ay weliba u sunno tahay intaa labada calaamadood ee cagaaran markaas saa u soconaysa dhexdooda marka masaajidka nabiga soo masaajidka masjidulxaraamkay soo galeen imanka oo gudaha ay ugu jiraan marka labadaa dhexdooda laba calaamadoodoo cagaaran baa loo sameeyey halkaasay sunno tahay raggu inay yara tucleeyaan oo hadday u suuroobayso haddii dee sida imanka xajka oo kale badan axmadu aada u badan tahay in ayarun la yska socdo wey waayo halkaasoo la yara gucleeyaa waa sunne dee dadka oo aada shiidhaano waa shay aan banaanayn oo dhibaato ah marka haddii sunihii kuu suuroobi waayo aayarun baad iska socon doonta asacyu bayna asafa walmarwa ixyaaun lixaadisatin taariikhiyatin waqacat liummi ismaaciil calayhi asalaam taasaa la xusaya waaya waxa uu markaa ku yihi kelmadda kalena waxa weeye kitmaan alcilm asharci muxuu noqonayaa waa aayaadka kusii dhowun iyaguna boqol iyo sagaal iyo konton aayad ku xigowna قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لبدا آيات وضع استحقوا ammaanaadka inoo yaalla marka aynu ifkan joogno ayaa kolba mid nasku waajibkay nagala gudban oo naga siinaya taa hore waxay hayd ammaanadii cibaadada tanna waa ammaanadii cilmiga ta kusii xigtaana ee muxaadarada kalena ay kusii xigsiinaysaana waa ammaanadii cadiyada iyo xoolaha mid walba bal habka oo dee yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun ammaanaadkaasaa la doonaya mid walba waa cibaadadii iyo cilmigii iyo caqiyadii intuba way inoo yaalla intaba ilaahay baa inoogu galaabo intaba sida ugu fiican inaynu u gudaano waajibkeenana aynu ka marno wey alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa waxaanu soo dejinnay oo min albayinaat waxyaabaha cadcad ah aayadaha cadcad iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu intii aanu u cadaynay linnaasi dadka intaanu ugu cadaynay dadka fi lkitaab kitaabka intaanu dadka ugu cadaynay kadib kuwa qarinaya diinta ilaahay ulaaika kuwaasi yalcanuhum allah ilaahay baa nacda loo fogeeyo u cadhooday wa yalcanuhum allaacinuun kuwa wax nacdalayaana waa u cadhoodeen ila aladiina kuwii mooyaane taabuu alla u soo noqday jafkaa ka soo laabtay wa aslaxuu wanaajiyey arrinkooda wa bayanuu caddeeyo wixii ay qariyeen fa ulaa'ika atuubu calayh kuwaa waa ka towbad aqbalayaa buu lahay wa ana atawaabu araxiim ilaahay waxa uu leeyahay ana tawaab ka toobad aqbal badan baan ahay alraxiim ee addoomaha u naxariisanaya sida aayadaha kasii dambe ama safxadda kale soo jeeda yuhuudda baa ay kaga warramayaan aayaadku waxay kusoo degeen nimankii yuhuud ahaa calayhim lacaayin allah ee qariyey towraad ee aan furin markhaatigii laga filayay nebiga umay markhaati furin islaamka iyo diintana umay markhaati furin laakiin waxa ay lahaayeenba mushrikiintaaba ka hanuun badan kuwan waxa ay gaadhay arrintoodu kitaabka ilaahay uu ku soo dejiyey inay ku bedelaan billisaani wa bilqalam qoraal bay ku bedeleen waxay ku bedeleen carabka labadaba way ku bedeleen waxna way qariyeen waxna way bedeleen wax yaroo kooban bay sheegeen kuwaasaa ilaahay halkan uu ku eedeeyey qarinta ay diintaa ilaahay qariyeen haddii sababtu ay kuwa ahayd dee innaga laynooma saamixin wixii iyaga loo diiday culimada iyo caamada iyo madaxda iyo qofka xaqa wax ka ogaaday in uu qariyo oo aanu ammaanada gudanin ummadana gaadhsiinin isna ku camal falin taa cisna looma fasaxayo waayo nasku kuwaa wixii ilaahay uu ku nacdalay macnaheedu maaha in inaga laynoo saamax marna nasku si toosa buu inoola hadlaa marna dee si dimbiyaho macnaha wixii ummadaha lagu nacdalee lagu fogeeyey ayuunbaa inagana laynooga digaya kuwa qariyay bayinaadkii iyo hanuunkii iyadoo ilaahay kitaabka ugu cadeeyey iyadoo loogu talagalay dadka nacdal bay leeyihin ilaahay baa nacdalaya cidda ilaahay ka tala qaadanaysa malaa'igta iyo mu'miniintuna way nacdalayaan albaabkii towbadana waa fasaxay ilaahay wuu furan yihi ka towbadkeena wanaajiya caddeeya wuxuu qariyey waa kaa marka kitaabkaas culimada qaarkoodba waxaabay leeyihin ashaa jinsiya alkitaab bimacna alkutub waa kutubta kutubta ilaahay uu soo dejiyeyna ayay noqon doontaa kolkaas sida wal casri ina alinsaana lafii qusr marka yahuuddaba kuma gaarhee dee cid walba way husaynaysa cabara biismi lishaarati albaciid latiifada labaad waxa uu sheekhu ku leeyahay ilaahay baa wuxuu tilmaamay ishaaro baciida tilmaantii waxa fog lagu tilmaamayo ayuu nimankan ku tilmaamay iyadoo kuwa laga warramaya ay yihiin kuwa aayaddu ka sheekaynaya ulaaika baa ilahay kuwaas wey oo kuwaa macnaha dee wax fog in la tilmaamaya mooda tanbiihan calaa qubxi camalihim wa gaayati bucdihim fi lijraami walifsaan qofkaasi waxaa kooshinkuu ka gaadhay bay dhaha soomaalidu markay ka yaabaan macnaha xumaantiibay ku talax tegeen meel fogay ka gaadheen latiifada kale ku jirta wa ana atawaabu araxiim waa min siyaq almubaalaqa facaal iyo faciil iyo erayadii lixda ahaa ee mubaalaqada tusinayay siduu ibn malik ba lahaa facaalun aw mifcaalun aw facuulu fii kahratin can faacilin badiilu erayada noocaas haddii facaal la idhahdo sida tawaab iyo jabbaar waxa ay iyo facuul oo kale iyo mifcaal iyo waxay wakiil ka yihiin faacilka marka la badinayo xagga axkaamta buuri sheekh هل هذه الآية خاصة بأحبار اليهود والنصارى لا ويكسوا دكتور سببتم باهيده لكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب وحنا عطينا يا أثر كان النبي عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة باللجام من نار قفك علم لو يديه قريه waxa lagu xakameynaya xakamee naar ah oo holcaya oo bir ah aayadana caamkaasay u fahmeen macnaha dee arrimo way sii kala duwan yihiin marka la yidhi qofkii aan aqoonta lahayn fasaluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun marka la yidhi wax weydiiya hadday dhaan waxba lahayn kii wax lasoo bidee la weydiiya wixii ogaa hadduu ammaanadii gudan waayo isaguna uu qariyo dee xakamahan wuu mutaysta waxaad arkaysa qur-aanka kariimka ahi culimaduu la hadlayaa wuxuu la hadlayaa cidda kale ee markaa caqli leh wuxuu la hadlayaa caamada wuxuu la hadlayaa tushaarta sida aayaadkan dambeba ay ka waramayaan madaxda cid walba waa la hadlayaa naska asxaabtuna sidanun bay ufahmeen nasku inuu caam sidaa darteed ba abu hurayra saxaabiga cabdiraxmaan ibnu sakra laydhaah waxa uu lahaa markii ay yidhaahdeen dadku agtara abu hurayra beryihii dambe ayaa la yidhi dee markuu soo qufay shandadiisii iyo kayskiisii lu-luudii iyo jawhartii badnayd ee wahayuu nebiga ka xafiday markii uu dabadda soo dhigay waktiyadii dambe ee dadku kala baxay xagga aqoonta ayay yidhaahdeen aktara abu hurayra mar abu hurayra waxaanu sheegayaa fara badana dabeetna wuxuu lahaa lawlaa aayatu fi kitaab illahi maa xadatukum bixadiid waabaan iska dayn lahaaba xadiidkan laygu haysto haddii aanay jirin aayaddani markaasuu aayaddan akriyey aayaddaasaan ka walacagsanahay buu yii haddaan wax qarin lahaa inay qabsato waana ammaano mudan runtii aqoonta insaanka ilaahay uu ku galladay inuu gidaar la fadhiistana maaha inta uu yaqaano ee si fiican uu u gudbin karo oo dee aanu dadka ku laaqaynin oanu ku dabarogayn waanu gudbiyaa ila ilaahay baa yihi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacani nebi maxamed oo sidaade aniga iyo ciddii raacdayba diinta ilaahay dar dariiqaasoo samaanu dadka ku baaqayna calaa basiira iyadoo qofku shayga uu dadka ugu yeedhaya uu fahamsan yahay fahamsan yahay markaa qofku haddii uu wax gudbin karayo si saxa u gudbin karayo garanayo inuu dadka gaadhsiiyo weeye inuu gidaar fadhiista maaha ma wanaagsana xukumka labaad waxa weeye hal yajuusu akhdu اlajr calaa tacliimi اlqur'aani wa culuumi اddiin ma banaan tahay mushqaalada in lagu qaato qur'aanka kariimkaa baridiisii iyo culumta sharciga dadka la baro hadalkaa dheer baa markaa sheekuu ka warramay oo dee uu soo qaadanaya aqwaasha laakiin maxsuulkiisa marka aynu ku soo dhowaano uu noqonayo uun mutaakhiriin iyo mutaqadimiin bay u qaybsameen oo mutaqadimiinta raggii hore iyagu waxa ay u badnaayeen in aan waxba laga qaadanayn leannahu dee sida waxu socdeen ayaa ahayd dadku in ay cilmiga u arkayeen ammaane inuu yahay cibaado inuu yahay isla markaana wax duruuftuna way ka sahlanayd sida berigii dambe la noqday oo dadku wuu ka urursanaa wuu ka koobnaa cidda tabaruca wax ubidin u bixinaysaana way badnayd cilmiga u bixinaysa iqbaalka iyo sida cilmiga loo soo waajahayaana iyo dadaalka dadku u hayaana wuu badnaa oo waxaa si dhib yar isu heli karayay qofka cilmiga bixinaya iyo ka qaadanaya sida qaalibka ah laakiin berigii dambe markii tijaaraddu ay badatay iyo danihii gaarka ahaa dadkuna uu kala fogaaday ayaa cilmigii uu u dhowaaday in dee qofkii aan maslaxad gaara qabin ama aan wax la siinaynin uu tijaaradda ka raacdo markaa mutaakhiriintu waxay u bateen qofku wuxuu kaga maarmo haddaanu hayn inuu mushqahaad ka qaato qur-aanka baridiisa iyo cilmiga sharciga baridiisaba si aanay u lumin aqoontii dadka muslimiintaha ay lahaayeen si aanay u lumin wayashtaruuna bihi tamanan qaliilanna ma soo gelayso oo taasi waata diintii laga been sheegaya nimankaa yahuuddaayo adduunyada ay qaateen ee aayaadka dhaafsadeen waxay ahayd iyagoo ammaanada ka been sheega oo xarifay oo bedelay laakiin in dadka sidii ugu quruxda badnayd loo gaadhsiiyo oo la fahamsiiyo loo dhaadhiciyo qofku masaariiftiisa haddaanu meel kale ka helaynin mid jaa-isa wey waxaana jiraysay dee beryihii hore in awqaaf ay samayn jireen dadka muslimiinta ee muxsiniinta ahay awqaaf bay samayn jireen waqafka wixii ka soo baxa waxaa la siin jiray culimada iyo mutacalimiinta cilmiga sharcigaha baranaya maalan hargeysa oo kale ayaa waxay leedahay masjid waliba awqaaf raacsan buu leeyahy ama sekado gaaraaba la iska waqfi jirayba dabeedna dadka mutacalimiinta ah ayuunbaa loo qaybinayaa wixii halkaa ka soo baxa waa sababta ay ku asaasantay muddo dheerna ku jirtay aljaamicu alazhar meeshan la idhaahdo dee kun iyo siyaado sanadood jirta awqaabteedaasun baa wadaysa oo culimada iyo ardaydaba dee wixii bordin u noqonaya marka ay wax ku cunayaan halkaas ma kasoo bixi jirta waa dheeraaday dadka muslimiinta ay lahayn wey kuna baahan runtii de in dib loo soo celiyo gaaladaa ka eridaoo inta ay markaa laabta u garaaceen yidhi annagaa jaamacad ahayno sidanaa wax laydhaa sidanaa wax lahay iyadoo cilmigii rifan iyo lisan lagu sameeyey oo muqararaad la sameeyey halkii maraajicda bilowga intoo laga qaado ilaa dhammaadka la wadi jiray kutubta ayaa muqarar baa la sameeyey sidaa imaka aayaadka aynu usoo qaabqaadanayno oo kale ayaa tafsiirkii loo soo qaadanaya xadiidkii loo soo qaadanaya fiqigii loo soo qaadanaya dabeedna aqoontiiba way yaraata dee waktiganna waxaynu arkaynaa duruufta iska jirta iyo baahiyaha dadkii ay qabaan qofkii aqoonta lahaa haddii aan dee lagu filaanin masaariiftiisa ilaa awqaafina ma jirto dawlad biilinaysa iyo meel wax laga siiyaana ma jire darigi hore baanka islaamkaa laga siin jiray waxa cadilmaya qur-aankiiba cadilmayo culumtii sharciga ahaayo marka runtii waa masale ay maaragtay culimadu ka warrameen hadduu qofku gefkan ku dhaco ammaanadana dayaco xalkeedu waa taa ilaahay u tilmaamay waa tawbad waa hagaajin qofku arrinkiisa hagaajiyo waa caddayn uu caddeeyo saasuu arrinkiisa ku hagaagaya ila aladiina taabuu wa aslaxuu wabayanuu qofku haddii uu arrinkan ka gaabsaday waajibkii saarnaa waa inuu fuliyaa qofku haddii uu markii hore fikir khalada ama manhaj khalada uu ku soconayo waa inuu ka noqdaa waarujuucu ila alxaqi fadiila xaqa oo loo noqdaana waa fadli bay runtii tahay weyn marka de hadduu matal qofku markii hore ogaa wixii uu ku socday iyo wuxuu dadka gaadhsiiyeyna diin ugu sheegay inuu yahay wax khalada waxa weeye wa aslaxu wabayanuu baa u taala inuu qofku wixii wanaajiyo oo uu caddeeyo oo uu dadkii sidii khaladka ahayd ka saxo taasaa muhiima hadday fatwo tahay iyo haddii ay dadka si uu hogaaminayay tahay khuraafaad masal qofku markii hore dariiqada uu ku soconayo dadku ubaahinaya waxay ahayd dariiqo khuraafaada waxaan diinahayn dadka diin loogu sheegayay xalkiisu waxa weeye waa aslaxu wabayanu war saasaan wax ku wadi jirnay iyo sidaa wax loo cuni jiray iyo sidaa wax loo urursan jiray intuba khalad bay ahaayeene khayr allaha idin siiye ka noqo taa inuu idhaahdo wey la yaabna ma laha waxa weeye waa raganimo iyo runtii arrin saxa wey dadka caamada ahina inay markaa ku adkaystaan ay yidhaahdaan war berigii hore u hagaagsanaa ama raggii hore u waafaqsanaa ee hebel muxuu isu bedelay iyaduna ma ahee waa wixii daliil kale ayaa la raacayaa diinta markuu nafka ilaahay sidaa ugula hadlay dadkii culimada ahaa oo runtii dee maanta caalamulislaamina wax badan meelaha iyaguna wax soo gaadheen weeye culimadu oo culimada de waa kuwa aimadu qaybiya ilaa culamaa alcaama waa culamaa alfurda waa culamaa alcaamiluun saddexaasaa loo qaybiyaa culimo cilmigooda ku camal falaya walaa yakhaafuuna fillahi lawmata laai ama alla xidhaamaha la dila meeshiida doonaya hala mariye iyagoo xaqa ku dhawaaqaya oo cadaynaya iyo culamaa alcaama caamadu waxa ay jeceshahay un ku hurgufaya xadiidkian ma un la odhanayo dabeetana dadka laga qoslinayo ama qurbaan laga ururinayo ama intoo la jibogeliyo halka la doono un lagu jaynayo dadku kolba waxa ay caamadu doonayso iyo culamaa sulta oo iyagana loo yeedhinayo uunoo intoo qaraarka dawladda soo gaadha ama maamuladu dabeedna wadaadkana xagga dambe laga sii lifaaqayo oo markaa dee u raadinayo un isaguna daliil dhib shiro weeye runtii marka labada kaleba ma wanaagsana waa kuwa la yidhi inay arrinkooda caddeeyaan ee wanaajiyaan weeye laakiin alculamaa alcaamiluun weeye sida saxda fitnadii dhacday waktigii imaamu axmed ee madaxdii muslimiintu ay dhibi jireen dadku saasay u kala baxeen imaamu axmed raximahullah isagoo xidhan ayaa la lahaa war maxaad inuun kelmad isaga odhan weyday qur-aanku waa makhluuq bay lahaayeen dheh isaguna waa kalaamkii ilahay makhluuq mahaabula mana sida saxdaa wey dee waxau lahaa haddii aan maanta kelmaddaa idhahdaan jeelka kaga baxo ummaddaa dabadda taagan axmed muxuu yidhi leh dee sa wadaanban maaya eedooda iyo aafadooda soyma saarna ilaa anaa laygu kalsoon yahay arrin dhawed baa waxaan ka dhagaysanayay warbaahinta waa kii faransiisku mamnuuca ka dhiga xijaabka dadka muslimiinta ahee dhex jooga dabeedna wasiirkii daakhiliga ama arrimaha gudaha faransiiska soo duulay masar buu yimi sheekh asarka mashiikat lasar majmac laydhaa baa jiroo ballaaran oo culimada asar iyo maqar saldhig weyn oo ay leeyihiin sheekhaasa u madaxa asar ee dambaawi laydhaa cumuuman markii halkii lasoo fadhiistay ee la hadlay sheekhii wuxuu yihi xaq bay u leedahay france inay ka erido dadka xijaabka oo ay ka fiido dee dadku waa dad iimaanle oo rag badan oo culimaadaa jiro ajilo ah intii kale ee majmaca kula jirta oo uu ka mid yahay amiin alcaamkii oo uu ka mid yahay muftigii masar ayaa mar qura qayliye jirtada dhexdeedii waxay idhaahdeen uuna khiyaameeyey sidaa iskumaanaan ogeyn wuxuu ka been sheegay bay idhahdeen majmacii waana xaaraan lagamana dhigi karo xaqna uma laha iyaguna dawladdiina sidii bay u caddeeyeen caalamkana sidii bay u caddeeyeen markii bay dabeetana dhiiradeen dumarkii mutaxajibaadka ee asar ku jiray oo iyaguna ay bayaan sii daayeen adigu almuhim dee sheekhii akhiiran lagu cad laakiin meeshii waxaa ka muuqanaya in sow sidaa ma ahadi isagu raacay qoladii kalena way iskarteenoo dee way ka hadheen ile waa mawaaqifta dadku uu ka kala baydhayo waxaa la yidhi soomaalidana waxay ku mahmaahaan nin markhaati been ah aada u furtay kaana muraadtay waxaa tahayna ogaabay dheh markhaati been uu kuusoo kaxaysta markaasuu yihi waar waad u furtay isagii kaa muraadsay awrkiisii waa kaa ku kiciyey laakiin dib dambe wax kuugu diran maayo kuna aamini maayo markhaati isaga ka hor jeeda runa haddaad furtana dee waxaa laga yaabaa in maanta aysa seegtaan dib laakiin wuxuu kuleeyay ninkaasi shaksiyad buu leeyahy ammaanana wuu leeyahy wuu ku aaminaya marka runtii in laga fiirsada aada iyo aad bay muhiim u tahay oo culimadu aanay kaalintooda gabin rag badanaa waxaa jira saamacada ka soo baxay aqoon diiniya yeeshay oo dabeedna ama bakhaar iska fadhiistay ama gidaar oo iyaguna ammaanadiisiyeedii aanu gudbinin qofku marka ilaahay u faa'iideeyo nicmada cilmiga inuu runtii gudbiyo oo aanu la fadhiisanin ama waktigiisaba bar ku bixiyo waxaa kaloo iyaduna jira dee culumtii wax badan baa runtii imika si aynu arkayno wuxuuna isaga batay anun bareefadiyo cilmigii dawciga ahaa ee masjidka lagu bixin jiray uu soo yaraanaya baad moodaa xaqiiqatan oo qofku gelinkiisii hore iyo gelinkiisii dambeba kii wax faa'iideyn lahaa madaaris iyo meelunbuu iska furtay waktigiisiiba waxa uu ku xidhay wakti uu rusuum ama si yar uu qaato haddii uu qofku gelin wax ku raadiyo cilmigii oo isagu masaariifta uu ka helay gelinka dambe waa inuu ugu talagalaa in uu cilmi bilaasha bixiyo habeenkiina isagu waxa faa'idaystaba oo waktigiisii uu barnaamijyeeyo runtii u qaybiyo marka shabaabku berigii hore cilmiga bilaash baa lagu bixin jiray iyadoo qofku laga yaabo inaanu masaariifba haysanin masjidkaa laga bixinaya banaankaa laga bixinaya laakiin tii waxaad moodaysaa inuu xagga tafsiirka un imaka uu kusoo ururayo tafsiirkaa masjidka un oo isaguna dee malaha hadii laga dan waayo nafsiibada idmaydin doono waay markaa waxaynu u baahan nahay dadka aqoonta leh walow aqoontaasi maadiba ha ahaato aqoon maadiya badan baynu maanta u baahnay inaynu kala faa'idaysano imika intiinan oo kale ka aqoon maadiya leh iyo ka aqoon diiniya leh in tabaadul la sameeyo oo loogu talagalo wakti dadweynaha loo faa'iideeyey iyo wakti dadka mutacalimiinta ay kala faa'idaystaan waa kaalin banaan runtii u fikir u fikir bay u baahantay aayaadku markii sidaa ilaahay uula hadlay caam ahaan iyo dadkii cilmiga hay ammaanada cilmiga ammaanadii cuudkii xoolahana alla waa la hadlay dadkii iyo waxau hi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo waa aayadda boqol labiyo toddobaad iyana kama sii fogaa safxadda kala boqol iyo labiyo toddobaad yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyow kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay ee xalaashaa cuna kiisa xalaashaa ee wanaagsan washkuruu lilaah ilaahayna u mahadnaqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa ilaahay caabudaysaan inamaa xarama calaykum waxa uu ilaahay idinka xaaraantinimeeyuu idinka mamnuucay almaytata baktigii waddama dhiigii walaxma alkhinziiri hilibkii doofaarka wamaa uhilla bihi iyo wixii loogu dhawaaqay lagu gowracay ligayri illaah cid aan ilaahay ahayn magaciisa loogu dhawaaqay faman idura qofka loo dhibgeliye u baahda hayra baaqin isagoo aan ahayn mid ku xadgudbaya walaa caadin aan ahayn mid xadda tallaabaya falaa isma calayhi dembi ma haysto oo dembi dushiisa ma saarna ina allaha gafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafaya o naxariisanaya arrinta xalaashiyo xaraamta ayaa halkan ilaahay uu ku xusay alxalaalu waalxaraam fi lislaam xalaasha iyo xaraamta inuu qofku ogaadaana waa xikmaddiiba weeye yu'ti alxikmata man yashaau waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira asxaabta saxaabi ka mid ahaa mucaad ibnu jabal la odhanayay radia allahu canh si gaaruu nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamay ka asxaabta xalaasha iyo xaraamta ugu yaqaana inuu yahay macnaheedu waa faqiih weeye waa arrin maanta aynu baahi weynu qabno siiba dadkeenna gacmaha wax ku hayee wax wadwada ee miidaanka tijaaradda ku jira maxaa xalaala maxaa si xaraama siiba dadkeenna mas-uuliyadda ku jira iyo maamulada maxaa xalaala maxaa xaraama waa fikirkiibaa runtii khaldamay dadkii maanta waxaa laga fujin laayahay warkani waa ribo markaasuu qoorta kaga soo wareegaya oo shaygii xagga dambe kaga soo wareegaya oo xagga kale u sii riixaya bal inuu in uun u helo uun waxaa laga na tana waxaa lagu garan karaa qofku marka uu miidaan galaya ama meel ka shaqaynaya ama tijaarad galaya ama shaqo qabanaya inuu islaamku wuxuu ka qaba ogaado islaamku muxuu ufasaxay muxuu ka mamnuucay taagan maxaa kala gudba siduu u dhaqmaya ila dhaqankaaga waa inuu diinta ilahay waafaqsanaadee inuu taa ogaado qofku wey haddaad mas-uuliyad galayso wax ka ogow haddaad siyaasad galayso wax ka ogow siyaasadda shareecadda ee wanaagsan haddaad tijaarad galayso buyuucda iyo iibka iyo cuquudda islaamku waxa ay ogoshiyo waxa la diiday iyo cuquudda mubaaxa ah iyo heshiisyada mamnuuca ah iyo iyadana wax ka ogow haddii aad intaaba wax isu keento aad qaxwo soo urursato oo aada islaan guursanayso kitaabu nikaax iyo bal xuquuqda zawjigaa wax ka ogow waayahay haddii aad camal galayso ama sake iyo waxaan leeyahayeen xaj iyo iyadana wax ka ogow lama yaqaano shaqo aada qabanayso oo aanad aqoonteedii waxba u dhaqaaqaynin ta diintun baynu mala odhan karnaa dadku waa ula dhaqaaqa laakiin taa dunyada qof kastoo isku daya inuu shaqo qabto aqoonteedu raadiyaa wuxuu isdhaa barhorta si aada ugu shahayso oonad ugu fashilmin ama imtixaanka ugu dhaceen barhorta isa sii diyaari isdiyaarinta taa diinta ugu mudan haddii qofku xalaasha iyo xaraanta aanu kala garanayn waxa laga yaaba inuu arrinku isbedelo oo wixii xaraantaha u xalaal u haysto waxyaaba u xalaalana inuu xaraan u haysto ayaaba dhici kartaba sida dad badan su-aalahooda ka timaada mararka qaar dadkii muslimiinta ahaa mu'miniinta ahaa ilaahay waxa u fasaxay kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum wax allo wixii ayiba cuna ayibkaasi laba macnuu yeelanaya waa ayib oo u wanaagsan nafta tamarteeda iyo caafimaadkeeda intaba u fiican oo qofkii wax u taraya islaamku wax allo wixii ayibahoo dhanba wuu inoo fasaxayba sidiisaba wax kastooo xalaalah waa ayib wax kastoo xaraamihina waa khabiif wayuxilu lahum alayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'i markaa ilaahay taasi inay nicmo tahayna wuu inoo sheega wuxuu uhi washkuruu lilah in kuntum iyaahu tacbuduun in kuntum iyaahu tacbuduun arrintani shukri bay mudanta deeqda ilaahay ku siiya ha xaqirin hana ka dulboodine shukri bay mudanta ayibaat sidoo kale waana arrin aada aaminayso in ilaahay aada ku adeecayso cibaadaad ku jirtaa in kuntum iyaahu tacbuduun ayibaadku waxaa kaloo noqdaan wixii islaamku uu xalaaleeyeyna waa ayib kan kale ee aayadda ku xigta ay sheegtayna waa khabiifkii waa shaygii xaraamta ahaa ilaahayna waxa uhi qul laa yastawi alkhabiifu waayib walow acjabaka katrat alkhabiif waxa wana xalaasha iyo xaraamtu ma sina shayga dayibka ee dadka wax u taraya naftooda iyo ehelkooda iyo ummadooda iyo dhaqaalahooda iyo ka intaaba wax ku ahi waxyeello ku ahi ma sina qul laa yastawi alkhabiisu waayib walow acjabaka katrat alkhabiif sooma jaadka iyo sigaarka dakli aada u fara badan idaha kaa soo gelaye raashinka iyo sharaabka iyo nicmada wanaagsane xalaasha ah lama sina haddaad adugu arkayso si dhibyarina ma daara looga samaysto ama gaara gawaari looga samaysto xikmadaha xaaraanta loo xaaraantinimeeybabay ka mid tahayba in cidda xaaraan iibinaysa aan ummaddu la tartami karinba waa macruuf qofka xaaraan iibinaya dee minab walibu wixii ku haystaayo dadkii kaleo dhan baa ka baydhaya waa looga baydhaya isagu laakiin intaa yar way u kootaysantahay markaasaas bahal waxbaa kusoo shubaya isaga ilaan waa wada waa arrin laga baydhay waa meel laga baydhay marka yaan loo arkin in dakhli badan laga helayo yaan loo arkin in wax dadku ay jecel yihiin oo lagu muquuninayo uu yahay shay ayib iyo khabiifihi ma sine e ka ayibka aan ku daysan maanta dadkii waxaa laga karlaaya inay beertaan raashinkoodii oo ay ka maarmaan shisheeye waxaa laga soo waaridaya waxaa lagu kari laayahay war iska daaya waxaan naftiina waxyeelada ku ah ee dhibaatada ku ah ee balwadda ah ee ibtilada ah kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay ayibkaa cuna wixii khabiifana waa la iska daynaya oo isagana waa laga tegaya waxyaabaha qaarkood ba haddaba ilaahay uu halkan ku diiday oo xaraamtiia xaraamtia markaa xaraamtaas la nahiya waxaa ka mida baktigii baktiga waa wixii aan gowrac sharci ku dhicin haba la rifrifo oo birba ha la saaree mar haddii aanu gowrac sharci ku dhicin laftiisu waa bakti haddii xataa uu gowraco qof gaala laftiisu dee lama cunayo isagana hilibkii oo waxau noqonayaa un bakti ayuu noqonaya almayta maaha ka aan biri ku dhicinuune wuu noqon karaa mid cidi gowracday laakiin ciddaasi ama aanay gowricin oo kayfiyadii aanay hagaajinin ama cid xaqula gowracan aanay ahayn labadaba wuu noqon karaa oo ka diinta caayiye ilaahay caayiye rasuulka caayiye aynaan garanaynin inuu ashahaatay de isaga gawraciisa muxuu noqon ma lagu gaaloobaa diin caygii ilah caygii rasuul cayga waa arrin runtii u baahan dee in laga fiirsado hiliblaha darawaliinta jaablayaasha waa arrin ay arrin ku maydhaan ay ku tasbiixsadaan wey gaalnimada noocaas wixii dee mujtamaca mashaakilaha jiraan in laga balaayo af lagama dhowre eh xallin bay u baahan tahay in la sheego wey dad sariiqadaha tag dee ka waali casun bahalkaas iladaa jaadkee soo dhacyayda iyo waa afarayda iyana way kasii waali badanta marka cumuuman almayt waa taas wey waxaa la fasaxay markaa laba laba maydkaa ama baktigaa kamid ah oo waa nicmooleydii ale wixii la cunay wixii aynu cunaynay laba baktiyoo kamid oo ayaxa iyo iyo ka kalena muxuu yahay wixii badda ku jira bali wixii badda ku jira huwa alxilu huwa tahuuru maauhu alxilu maytatu baddu waa ka biyihiisuna waa daahir baktigiisuna waa xalaal buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam xikmadda dee loo xaraantinimeeyeyna allahu aclam daruuri maaha inaynu inagu xikmadda ogaano addoon arrinkiisa waa aqbalay uun laakiin inuu ama xarifiyo ama yidhaahdaa layga dhaadhiciyo meesha ma taalo hadduu addoon yahay war dhaqaaqa waxaan qabo un weeye waaye facala raasi walcayn samicna waadacna laakiin xikmadda ku jirtaa maxay tahay intanoo la xaraantinimeeyey inuu isfalsafad la yimaado taasi nooma taalaynayo shaqadaynana maaha addoonnimadana way kasoo horjeeda laakiin akhiiran waxaabay tilmaameen kuwan wax baarbaar in caafimaad ahaanba aanay u fiicnayn oo dhiiggan ka baxaya uu dan u yahay waxa la cunayo waxaan leeyahay neefka ahaa baktigaas laakiin marka uu ku xidhmo dhiiggii in caafimaad ahaanba aanu fiicnayn waa dam iyo dhiiggii dhiigga qur-aanku isagaa isfasilaya aw daman masfuuxan waa dhiigga qulqulaya ka xaraamta ahi dhiigga neefka marka laga gowraco daadanaya wey dhiiggaa daadanaya waa laga hadhayaa oo waa la iska daynayaa soomaalidu way ka daba tagaanoo kuwan had iyo jeer jimanku ay ka hadlaan jinku wixii xaraam ogabay wuu jecel yahay wixii xalaalana wuu necab yahay gaaladuna waa noocaas oo kale un gaaladu wixii xaraama lagu kari maayo shaaha iyo sharaabkaa halkaa yaalla wuxuunay ka jecel yihiin un khamriga zawaajkan xalaasha ah wuxuunay ka jecel yihiin un saaxiibka saa darteed ba hadduu nin u yimaado isagoo laba islaamood watuu idhaa waa labadaydii maya bay kuley midun baa lagu ogolay hadduu afar saaxiib watana waa iska orar wey mar walba wixii xaraama ayay ka jecel yihiin wixii xalaala cumuuman jinku wuu jecel yahay dabeedna waa kuwa shuruudda kala dhigaya markii qofkii ay daweynaya horta dhiig ha loo gowraco dabeedna ha loogu dhigo weelo qofkii ama ha la cabsiiyo ama ha loogu maydho hala cascaseeyo qofkii miskiinka ahaa ee bukay marka xaqiiqatan ma banaana waxba xaraamtaa la isku daweyn maayo sideedaana looga hadhaya daaweynta noocaasina waa mid khuraafaada oo gesa oo meelka dhaca wey wadam gaalada laftigoodana akhiiran waxay sameeyeen dhiiggaa masbuuxa intoo la joojiyo musalaj laga dhigo oo la qaboojiyo oo la fariisiyo ayaa dabeedna la saafaayo oo dabeedna beernimo dadka looga iibiya waa dhacdaa iyaduna oo kuwii xaggan shaydaanku waday kuwo kale un weeye oo shaydaanku iyagana aragtidoodii si casriya ugu dhigay beerkanna way tuurayaan waxay le isaga wax filtargareeya wixii dawooyinyo balaayo hayaa baa la tuuraya isaga beerki iyo beeryaradii kan baa beer laga dhigaya aw daman maslaxa sidiisaynu uga hadlay laakiin laba dhiig oo fadhiya oo beerki iyo beeryarada wuu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay xalaal yihiin waa laba dhigoona loo xalaaleeyey buuri waxaa kaloo iyadana selafka sida asxaabtuba ay ka waramayaan ay leeyihiin waxaanu cuni jirnay hilibka wixii ku harharee dhiiga ayaanu isagana aanaan wax dhiba loo arki jirin de had iyo jeer marka dheriga lagu rido waa ka casaanku soo dulmara wixii cascasaana hilibka ku hadhaa dhiiga marka isaguna kaasina dhib ma laha aynaha la cafiyo wey walaxma alkhinziiri iyo hilibka doofaarka waa doofaarkan adhiga lagu bedeshay ee gaaladu ay markaa isticmaalayaan in fara badan dhaqaalaha badanina uu ku baxo eewankeenna madaxa madow sida aynu u jecelnahay si ka badan iyaguna ay u jecel yihiin kaa hilibkiisa waa xaraam baan ilahay laxmi unbaa halkan nasku uu sheegay laakiin wixii kale raacayay haddii laxmigu waaba meeshii ugu ladnayde haddii laxmigii la diiday seedihiisa iyo qanjaafulihiisa iyo lafihiisa maxaad u malay miyaa la fasaxaya iyaga iyana waa ku daro laxdigaaba ugu mudnaa laxmigiina la dhiib haragiisii iyo dhogortiisii iyo wixii kaloo dhamina iyaguna laxmal khinsiir way raaceen uun iyagaaba tilmaamo akhiiran diidaanka ama balaayada ka dhalanaysa cunistiisa in runtii daaweyn gaara ay u baahan tahay oo marka ay ogaadaan baarasaydka caloosha ku jira dhakhaatiirtu waxa ay weydiiyaan qofku halka uu ku nool yahay marka hadduu yurub iyo meelaha ku nooliyay bahalkan lagu cuno waa in loo qoraa daawo gaara oo isaga disha cayayaankiisa markaa caloosha gasha isaga ka dhasha laakiin isaguna waa xaraamtunbuu ka mid yahay intani haddii ay caafimaadka ummadda caalamka ku nool khatar ku yihiin haddii ay markaa yihiin wax xaraam oo ilaahay uu diiday kan soo socdaana xaraam isna ha ahaadee isna caqiidadu khatar ku yahay kan soo socda laftiisuna waa dhaawac buu ku samaynaya caqiidada wamaa uhila bihi ligayri illaah magaca ilaahay magacaan hayn ayaaba lagu gowracay ama muslim ha gowraco si wanaagsan ha u gowraco ee kol haddii magacaanka ilaahay hayn lagu gowraco waa isaguna waa ka guur weyn bismi fulan baa lagu gowracay iyagu bilaata wabilcuza sanayaashaasi gowrici jireen magac cid kalaa lagu gowracay isna waa xaraam wey lama cunayo haddii magaca ilaahay lagu gowracay laakiin ujeedadu ay wax kala ahayd iyada wuxuu noqonayaa bidca xabaalagteed baa lagu gowracay ama dareenka axan iyo sidaa loola niido wuxuun adugu kale bidcu noqonaya laakiin bismillah kol haddii lagu gowracay isagu xaraam noqon maayo waxaa haddaba jira diintani waa diin dabacsan oo runtii wanaagsan oo macaan oo dadka la jaan qaadaysa duruuftooda oo marna aan qofka la odhanayn ha iska dhintiyo ha luufluufo ama ha leeleele qofka waxaa la eegayaa sida arrinkiisa uu ku hagaagaya haddii gaaja ay qabato qofkiio dhibaata ay ku timaado ilaahay wuxuu fasaxay intan wax laga cuni karo faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma caleyh qofka loo dhibgeliyo isagoon baaqi iyo caadi toona ahayn dembi ma hayste ha iska cuno maxaa loo dhibgeliyey de intanba baktigii dhiigii hilibkii doofaarka kii sanamka loo gowracay kale intaasuu u baahdo naftiiba haysa majaaca gaajaa dhacday ama qofka helo safar buu ku jiray ama dhib baa ku yimid ma jirhkiisuu cunaaday u taagantahay mise waxa uu cunaa xaraamta dana xaraamta ha iska cuno oo xalaal bay u noqotay waa culimmadu isweydiiyaan bal ka war maal bani aadam hadduu halkan yaallo xolo bani aadam waxaan la xaaraantinimeyna halkan uu yaallo kaa sanamka loo gowracay iyo ku bani aadamba halkan yaalla culimada qaarkood waxay yidhahaan war dee bani aadamka bal waa laga waa lala heshiin doonaaye waxaa laga sii cuno wixiisa rag badani waxay ku tegeen mee kan ilahay ku fasaxaan dabaqabsi lahayn oon cidina dabada ku qabsanaynin kaasun wax ha ka dhadhamiyo qofka wixiisa ha u daayo ha waxaan inagu aad aragtay halkaynu ka gaadhnay aynu dad badani ay kalkudhig ka dhigteen cun ama iska qaado hadal baa ka dambaynaya anaa faasiq yarun baa ka dambayna way iska dhamaan doontaa waxaa dadka intaad iska cun waaya marka waxa ilaahay uu tilmaamay idiraar xaalat alidiraar faman idura qofka loo dhibgeliyo waxaa la yidhahdaa qawaacidda sharaacaday ka mid tahay kulamaa daaqa alamru ittasaca marka arrinku cidhiidhi noqdo wixii kolkii hore lagu diidaa lagu yar layrinaya lagu yar nefisinaya addaruuratu tubiixu lmaxduur shayga daruurada ahayd ee baahidu waxa ay banaysaa shayga maxduurka ah oo culamada usuul sida ay yidhahdaan waxaa jira daruuriyaat xaajiyaat taxsiiniyaat waxyaabahaynu dareemaynaa saddexdaa u qaybsano wax waa waxaad u dhimanaysa waa daruuri waxna waa waxaanad u dhimanaynin laakiin aad u yaro baahantay waxna waxa weeye taxsiiniyaad oo wax arrinkaaga un dhammaystiraya iminka waxaynu cunno ama aynu yawmigii u baahannahay waa inahaasay u qaybsamaan kaaad cunaysaad cabbaysa waa daruuriyaadka kow inaad meel dugsoon ama saasoo kalea seexata ama dhar noocaasa aad xidhataa waa iska xaajiyaad inaad markaa dee nolol yar wanaagsan qaadato ama meel qurux badan ama raashin asaa usii wanaagsan iyaduna waa xaajiyaadka waxaa weeye taxsiiniyaadka ama takmiiliyaadka marka sidaasay nolosha u tartiibsantay marka intaynu ku dadaalayno taxsiiniyaadka iyo takmiiliyaadka waxyaabaha nolosha dhammaystiraya waxaynaan haynin daruuriyaadka daruuriyaadkii naftu dadka uga baxaysa loo dhimanaya lagaa cuna qabateyn karaya baynaan hayn ee halkaa haddii la waayo baktigu xalaasha kuu noqonaya saasaa miisaankaasi umuurta saaraya sharciga marka daruuradu waa shay dee loo dhimanayo marka daruuro lagu leeyahy ee shaygii xaajiyaadka ahaa ee ka sokeeya baahidii sahlanayd iyo wixii wax dhammaystiraya kuma sheegi karaysi daruuro miisaanka la saarayo daruurada waa kaa loo dhimanayo waxaa jiroo qaacido kale ah الضرورة تبيح المحذور دي لي وحل الله أخرية قاعدة وانسى ولكن الضرورة تقدر بقدرها طاهدة وحلقوا قدر يا قدر كيرا طاهدة أي قواطي مثل إنا ترى هذا إيضا أن طاهدك هينين با وبختك وحد كغفر ستاء هليس تا طاهدة ما يلعوامد طاهدة أي قواطي وبختك وان بطنا يعني ديانا ناشا مطاوة طاهدة هتيك قواطي baktiga ku yara baahi beer intoodan yar ka goysa duboo dabeetana cuna ku yar gaajo beeloo biyocab laakiin inuu qandiga lagu rito ama qadiidiyo laga samaysto muuqdan ama maalmalasahay qaato oo laydhaha baktigu xalaalbu noo noqday maya hayra baaqin walaa caadin ba walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha baahida inteedaa lagu qadaraya ayay fasirayaan oo marka baaqigu waxa weeye qof isaga oo aan u baahnayn oo wuxuu kaga fursado helaya u gudbay xaraamta oo xaraamta wax uu kaga maarmo helaya waa baaqi caadiguna waxa weeye qof intii la yidhi ka cun ka badiyey ragga qaar saasay ku fasireen qaarkoodna waxa ay leeyihiin baaqigu waxa weeye kii ummadda dhibka ku ahaa waxyeelada ku ahaa ee dhuljiifka ahaa ee waxaanuu ku dhibaatooday waa dariiqo xaraama jidkanuu taagan yahay iyo meeshanuu ku gaajooday ummaddu ku dhibaya ficil xaaraana buu ku jiraa waa baaqi hadee la badbaadin maayo hadinta isagu qofka la badbaadinaya waa qofka karaamadii iyo xurmadii islaamnimada ay u baaqiga tahay laakiin kol hadduu isagu taa jebiyey oo dadka aanu naxariisanayno baaqi uu yahay isagu looma gurmanayo baktigana xalaal uma aha hadintu walaa caadin caadiguna waa kii aan markaa isagu ka badinaynin wuxuu u baahan yahay waa intuu u baahan yahay ka cuno faman idura kayra baaqin walaa caadin falaa isma caleyh dembi kama haysto in allaha afuur raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariisanaya kuwa waa laga dhaafay sidaasaa markaa runtii dee qur-aanka kariimkaah uu wax badan u dhigdhigaya marka shayga baktiga muxaramka ah dee nasku waxa uu xusay uun cunidii kuluu min ayibaati maa rasaqnaak inamaa xarama calaykum lmayt akla lmayt waa cunidiibaa markaa xidhiid la leeday laakiin ba halkan baktiga la idhaahdo in siyaabo waxa keliya lagaga intifaaci karaa maxay waynu soo marnay fiqiga markaynu akriyeyn haraga ilaawina ka dhicin ala isla akriyaya qur-aan iyo fiqiga waxawey haraga baktiga intoo la xooriyo la maydho waa la intifaacsan karaya wax kale loogu noqon kari maayo in laakiin la idhaahdo cunidii unbaa la diiday ha la iibsado ama siyaabo kale ha loo galo ama warshadaha lagu farsameeyey ama lafihiisa maya waa laga hadhaya inta kalena waynu sheegnay dushaynu ka sheegnay maa huwa xukmu dam aladi yabqa fi lcuruuqi wallaxm maadaa yaxrumu min alkhinziir waay isaguna waa la iswada raacinaya ma aladii yubaaxu lilmudar min almayt isagana waa qadarkaasun waxaa fasirtay hayra baaqin walaa caadi والله سبحانه وتعالى